dhawaada mudan yaryamar weyn waa mar kale iyo maqal kale waa taxaanihiinnii labaad iyo qeybtiisii shanaad halka aad naga dhegaysanaysaanna waa miyir broadcasting sidoo kale waxaad naga maqli kartaan qeybta youtube-ka oo aad ku baadhi kartaan isla miyir broadcast
I love you, Dave.
My men are surrounded by thousands of Somali militia.
waxay ku bilaabmaysaa sheekadeennu ilmaha yar ee ninka cad ku odhanaya waxaan ahay kalluumayste se ninka cadi intuu si foolxun u eego ugu jawaabayo mateed ee waxaa tahay budhcad badeed waa qayb ka mid ah suurad xumaynta filimada la inaga matalo I'm a fisherman.
No, you're not fisherman. You're a pirate.
filimada soomaalida laga matalay marka aynu leenahay waxaynu uga jeednaa ama ciwaankan yahay in aynu isdul taagno filimo caanbaxay oo soomaalida lafteedu ka warhayso ama daawatay oo aysan iyadu sheekada lahayn waxaynu u soconaanaa waa sheekada ee ma aha filimadaas inaan ka sheekayno sida loo matalay iyo wixii la mid ah macnana ma samaynayso in jilayaasha filimka ay soomaali yihiin ama howlwadeennada duubaya ay soomaali ahaadaan se waxaa gadmaa ee dadka ku hadha maskaxdoodu waa sheekada filimka iyo ujeeddada ama waxa ay gudbinayso waddan fakhri ah dhul oomane ah oo dadkiisu dugaagga waxba ka duwanayn burcad qaxoonti diif iyo fakhri dowlad la-aan iyo konsifo oo aan wanaag xidhiidh la lahayn ayay inaga gudbiyaan sheekooyinka tiyaatarada dunida saaran
Listen up. We have been boarded by armed pirates. Stay hidden at all costs. Don't want any hostages.
We will follow the procedures, lock down, go dead in the water, and wait for help.
Stick together. It will be all right.
Where is the crew?
I don't know.
Think you playing? You think we're playing?
If you're gonna shoot somebody, shoot me.
Look at me. Sure. Look at me. I'm the captain now.
One minute, I kill all your friends. One minute.
You come with us. We're not get everybody. don't get in there. Gotta get him off the ship. Not like this.
meeday sheekadeenni bilicdii waddankeenna iyo quruxdii dhaqankeennu aaway waxaa hubaal ah marka sheekada la joogay in aan meel wada wanaagsani jirin se cid kastaa leedahay ceebo iyo godololooyin taasoo ka dhigan bulsho kasta oo sheekadeeda soo bandhigta in ay inteeda wanaagsan ku liqsiiso maxaa markaa taydu buunbuunin xadka bax ah u heshaa waa su-aasha qofka soomaaliga ay isweydiin karo soomaalida oo ah dad sheekataminta ku caan ah oo sheekooyinkooda jees geli karaa badan yihiin maxaysan jaanis ugu helin in ay sheekadeeda sida ay tahay u gudbisato soomaalidu weligeed filim ay sheekadiisa leedahay may soo saarin dib u eg eh, dabayaaqadii iyo sdeetanaadkii wada shaqayntii u horreysay ee dhex marta kambanigiisana seeta ee filimada rom iyo dharaktaradii u horreeyey ee soomaali ah maxsuulkii wada shaqaynta waagaas waxaa soo baxay filimkii xaaji cagakombe ee miyi iyo magaalo oo ku baxay soomaali talyaani waxaana qayb ka ahaa abwaan maxamed ibraahim mursame hadaraawi allahu naxariiste filinkaas la soo wada saaray ayaa noqday filinkii u horreeyey ee sinimada soomaalida ka noqday mid leh dharar filin waxaa jiray sidoo kale in jawhar lagu soo bandhigay filinkii u horreeyey ee gabadh soomaali ahi matalayso kadib sannado iskaashigii soomaaliya iyo shiinaha ee geeska afrika ayaa ku guulaystay abaalmarintii ugu horreysay ee xafladayntii afraad ee filimada afrika oo sanad walba lagu qaban jiray magaalada muqdisho waana markan kolka ay soomaalidu arrimahan u dhaqdhaqaaqday intaa dabadeed adaa warkeedba sheegaya wax walbaana waxay dumeen markii ay duntay dal ahaan iyo dowlad ahaanba Ee, waxaa raacay dhammaan masraaxyadii bilicsanaa bulshadii fankeydu siduu u dhan yahay u heelanayd ayaa la kulantay iyana xaalad burbur oo nafsi ah ilaa ay mawjado kale oo madmadow ahi fankeeda siduu u dhammaa ka qariyeen Een, waxaa sidoo kale raacay tiyaataradii iyo dhammaan goob kasta oo bulsho ku kulmi jirtay mid baase ogaanshe inooga baahan oo filimadaas waagaa soo baxay lama odhan karo sinaba sheekada filimku ku socday soomaali baa lahay waayo sheeko kasta oo jilis ahay waxaa ka qayb ahaa wadamadii gumaysiga ee waaga sidaas awgeed taariikhda filimada soomaalidu ma habaysna waxa qoran ee la heli karaana waa wax isku dhex daadsan oo la isku hadlayn karin sidaa awgeedna filim bilow ilaa dhammaad ay sheekadiisa soo bandhigidiisa iyo howlihiisa oo dhan leedahay ma jirto waayadan dambe ee imika waa laga yaabaa in la helo marka la eego dadaalada socda ee filinjilidda waa kan actor faysal axmed oo tilmaamaya filimaanta ay soomaalidu jilis ahaan ka qayb galaan si aysan sheekada lahayn haddana iyaga ka hadlaya inaysan waxba ka duwanayn filim aanad qayb ka ahayn oo lagugu caayo ama dee eh, wax lagugu dhimayo maadaama aanad sheekada lahayn filmaanta badanka oo hadda la jilo oo soomaalida oo ka qayb gasho waxay tahay filmaan oo meelaha jajaban waxa xun hama noqoto burcadees hama noqoto al-shabaabka ha noqoto xagga tahriibta wax kastanaba ha noqoto wax un xun mooyaane wax fiican lagama tusayo dadka bannaankana markii filmaanta ay noocaas daawadaan aloo ay kasoo maxaa la idhaha qofka la soomaali la kulmaan waxa ugu horeeya isoo xasuusanayaan waxay ahayd filimkii uu markii daawanayay soomaalida dadkeeda si uu ekeed marka aad isku laabatid waxaa idhaha saniyaho waxaana anugu matelayo wax fiican maaha waa wax xun ee laakiin dantaa kuu qasbasa shaqadaa kuu qasbasa ee laakiin waa jeclaan lahaa hadii dad oo dadkayga haddii wax noo soo qoraan isku wax intaa isku umaano anagu sheekooyinkeena dadka kale inaan tusno
Ee, shaleemada reer galbeedka waxay leedahay taariikh dheer oo ilaa imika socota kuna saabsan afrikaanka iyadoo oo qaaradda u adeegsanaya ee, jirayaal caddaan ah se midabkooda la dooriyey inta jiridda lagu guda jiro sidoo kalena jirayaashu ay ahaan lahaayeen madow se aan madow ahayn ee midabkii calaamadihii maqaar ee madowga la isticmaalay waxaa ka mid ah the african queen oo soo baxay out of africa ee, oo soo baxay balad diamond oo soo baxay oo ah mid duubis ahaan ka casrisanaa kuwaas haddaba filimaantaas si guud markaan afrika ka hadlayno waa kuwo sumcad xumo iyo sheeko dhinac ka raran oo aysan waxba ku darsan ama ku lahayn soo jeedinta ama narrative-ka leh laba kale ayaynu xusi karnaa iyana hollywood kusoo gudbinayso dhinaca taban ee afrika sida eh, filinka hotel rwanda oo soo baxay labadii kun iyo afartii iyo new nation filinka ayaan filaya in magaciisa la dhaho labadii kun iyo shaytonkii isaguna soo baxay waa laga yaabaa inay filimadani sheeko dhab ah oo waaqac ahaan aad la qarayso ay ka hadlayaan si habka soo jeedinta iyo, iyo, iyo asalka sheekada ayaa dhammaantood eh, eh, tabnaan u badan Een, waxaana ku jira ka badbadin badan oo, oo, oo u badan dhanka suurad xumaynta si guud haddaba marka la eego qaaradda filimada ka soo baxay oo ay kuwa soomaalida ee midhmidhka iyo labada ahi ka mid yihiin ma helaan meeqaan biladeeda caalamiga ah ee filimada ma aha wax afrika u qalanto afrika waxaa ka soo baxay filimo ay sheekada leedahay waayadan dambe iyo agtaro sheekooyinka afrika iyo kuwa dunidaba jiraaya ka noqday sidaas oo ay tahay haddana biladda tayada iyo halabuurka ee filimada afrika waxay kaga jirtaa boos aada u hooseeya waa muhiim ka qaarad ahaan si ay u hesho qiimaha iyo qaayasoorka abaalmarinaha in la ballaadhiyo xubinnimada oscar oo lagu daro xubno badan oo afrikaan ah tallaabadan ayaa ah in la qaado si kor loogu qaado codbixinta filim sameeyaasha afrika rajadeeduna waxay tahay si afrika oo aynu ka mid nahay uga baxno been abuurka sumcadilka suurad xumaynta bulsho ama deegaan ee filimada sheekada soo jeedinta iyo jilista ayna waxba ku lahayn in naga gudbiyaan soo ifbaxa aflaamtan habka cusub loo jilaa wuxuu hirgalay dabayaaqadii qarnigii labaatanaad aad ayaa loo xiiseynayay in la arko hab jilliin ka duwan hababkii hore ee matalaadda marka aynu filin leenahay waxaynu isku xantoobinaynaa waxyaalo badan oo aan mid kasta iskii haddii loo soo qaado macno lahayn waxa uu filinku filin noqdaa marka sheekadu ujeedaysan tahay ee ay wax uun gudbinayso ha gudbiso dhaqan ha noqoto mid madadaalo ah ama ha noqoto mid daaweyn ah oo bulsho col ah lagu kala daweynayo amaba lagula dagaalamayo dhaqanno bulshadaas ka dhex jira sida takoor ama cunsuriyad iyo wixii la mid a mar waxay sheekadaasi qaadaa qeybaha kala duwan ee cilmiga ama aragtiyaha la rabo in la caadiyeeyo ama lala diriro amaba dee la gudbiyo oo la faafiyo mar waa sumcad iyo suurad xumayn mar kale sheekada filinka gudbinaya waxay noqotaa mid siyaasadeed ama muujisa xuduudda sirdoon ama si guud ciidan eh, ama siyaasadeed ee bulshadaas ama wadankaasi leeyahay mar kale waa qofka hadal ama baadhis ama ka dabategid taariikh dhacday iyadoo sheekadu haddaba waxaas oo dhan ka kooban ayay haddana keligeed meel mari karin oo ay u baahan tahay agabyo jirid oo kala duwan maalgelin iyo dadba sheekadaas ayaa ah mucda filinka waana taas ta ay soomaalidu ka aradan tahay ee inta cidi mid iska diyaarsatay ay naga mataleen ee ay naga soo gaadheen damaqiyo suurad xumayn ah ilan inagu sheekada ma lihine tani kama dhigna in aysan soomaalidu sheeko lahayn balse sheekooyinka jiridda iyo sinimada geli kara ee soomaaliga ah ee qofka soomaaliga ah iska dhex arki karo lagana akhrisan karo bulshada soomaalidu waa baddaas laakiin waxaan jirin cidihii dhaqaajin lahaa ee fan ahaan socodsiin lahaa ku bixin lahaa qarash bal aktarka barqad aadan oo arrintaa isdul taagaya aan eegno waxa waxaa lagaaga suubiyaa because waxaaga xun baa gadma adiga waxaaga fiican haddaa rabta adigu lacag gasho markaasaa waxaa lagu subinaya waxaa waxaaga fiican oo adigiibu entertainment ku noqonaya laakiin dad kale oo muubiyaashoodii waxaa soo subistay oo haalwood la baxay oo baalwood la baxay oo naalwood la baxay ayakaa isku bahalkaya dad shacabkooda u shaqaynayan adigu kuma shaqaynayan tourism jihad soomaali waxaa loo qabaa wadan oo laalesa Eh, wixii ka soo baxa oo dadku yaqaanaan waa al-shabaab ama waa pirate ama waa ama waa qof aduu wax kuwo wax dhacaya marka wallahi bilaa historiyaashaasoo kale waxay u baahan tahay dad soomaaliya inay soo saartaan waxaa xaq iyo iyo xoog ka saaran yahay dadka soomaalida ah oo bartay muufiyaasha sida loo suubiyo ama directoryaasha ama produceryaasha ama torayaasha annaga ah inaan historiyaashana soo saarano
bal aynu jaleecno dhanka iyo saxafiga suurad xumeynta soomaalida een, ah, markii ugu horreysay dee inta laga warhayo ku caanbaxay ee laguba bartay jay bahaduur wuxuu yimi soomaaliya siiba puntland ma caddayn kara anugu laakiin sidaa een, ah, markaan eegay ee baadhay cad ee aan arkay xog ahaan een, labadii kun iyo sideedii buu puntland yimi isagoo xaaladihii waagaas ka qoray qoraal noqon doona nuucda filinka sumcaddeena een, een, een, bulsho ahaan iyo dal ahaan la degay ee captain philips the pirates of somalia inside their hiding wall waxay isu bedeshay mid soomaaliga ka dhigtay mid baahan oo bulsho ahaan sabool ah mid aan adeegyo nololeed oo lagu sii jiraa ka jirin deegaankiisa mid aan dhacmooye aan wax kale aqoon waa hubanti in aan sheekadaba loo baahan marka filin sameeyuhu helo hal shot ama qabasho muuqaaleed oo miriradeedu dhan yihiin tusaale ahaanba laba mirir se sheekada oo dhan soo koobaysa waxaa laga yaabaa in sheekada filinku ku qaada dhigto oo samahaaga wadwado se hal mirir oo filinkahi ay la degayso dhammaan wanaagyadaadii bulsheed iyo wax kastoo qaayasoor ku ahaa saxafiga dunida reer galbeedka ka imaada si uu u helo magac iyo hadalhayn wuxuu u safraa afrika een, oo soo tabiyaa sheekooyin yaqyaqsi ah oo aan marna wanaag ku jirin bale laga saarayo wixii macno iyo bilic ku ahaa ee aada lahayd waa kan cabdisalaan caato oo ah director soomaali ah oo arrimahan ka hadlaya
lama yaabo Een, umana xanaaqo dadka sh- filmaantaas sameeyey maraykanku muxuu sheegaa muxuu ka sheekeeyaa sheekadiisa sheekadu always laba dhinac bay leedahay hor hees waxay ku jirtay uu qaado kaynaan oo leeyahay ana Uh, until the lion learns to speak the tail of hunting will be weak maraykanku soomaali maaha maraykanku yuu ka dhigayaa hero qof maraykanuu ka dhigayaa sheekadu waa the other way around marka adaa lagaa raba inay samaysid Sink this boat, then let you win.
I come too far. I can't give up.
I need sights on target.
It was supposed to be easy. I take ship, ransom.
marka sheekadu sidaas u dhacdo ee doonista saxaafiga iyo tv-ga reer galbeedku intaa isla helaan waxaa ka dhasha saameyn bulsheed oo kaa qaadanaya fikrad xun oo ah ta loo soo gudbiyey ee la hor keenay waa sababta ilaa maanta ay soomaaliya u tahay meesha marka magaceeda la maqlo ama qof soomaali ah la arko loo xasuusto dhac eh, burcad qof aan damiir iyo dadnimo midna lahayn ama dad iyo dal burburay oo aan ka maarmi karin kaalmaha iyo garabka beelaha caalamka sawirka ay kaa gudbinayaan aflaamta la jiraa ayaa ah waxa sheekada filimka macnaha u sameeya sheekadan ina maqal waa shad kooban oo filimadaas laynaga matalay ka mid ah waxaa si fudud lagaaga dhaadhicinaya inay ameerika tahay dal xora dal dadkiisu yihiin dad la jeclaada oo jacayl u qalma waa markee waa marka wiilka yar ee hadlaya dhibaatooyinkiisa tiriyo ee sheego ogowna qofka xumaha iyo bayhoofka isku tilmaamaya waa soomaali qofka iska sarraysiinaya ee ammaanayaana waa soomaali wuxuuba waa isla wiilka yar In my village, I tend goats. You know goats? Uh huh. One day, men came and killed everyone mothers, fathers, brothers, sisters.
Jeez.
I alone am free. Three days I walked and I met nice people. Americans. These nice people put me airplane to America. Land of free. Home of brave.
fadxiyo cabsi oo ah director iyo actorba waxay ku dheeraanaysaa qiimaha bulshadu inuu ku xidhan yahay sheekada markaas dibadda uga soo baxaysa sida ay tahay iyo fariinta ay gudbinayso sida ay inoo suurad xumeeyeen sheekooyinka aynaan lahayn ee laynaga matalay weliba loo dareemo oo ay usii dareemaan eh, riiqdoodii dadka dibadda jooga ayay aada u tataabanaysa
ma ma garan ma garanayo ma ma naqaano haddeer qiimaheena because waxaynu isu aragnay oo layna tusay inaynu nahay dad aan naftoodaba qiimo lahayn inagina waynu rumaysannahay waayo because we don't tell our own stories ma sheegno sheekooyinkeena bini aadan hal sheeko lihi ma jiro bini aadanku boqol sheekaynu leenahay sheekadeenna xunuun baa hadda banaanka taalla waayo dad kalaa sheegayaan laakiin inagu markaynu sheekadeenna sheegno way nagu adkaanaysaa sheekadeenna xun inaynu sheegno ama keligeed inaynu sheegno dadka iyaga dibadahan jooga marka naloo garto inaanu soomaali nahay qiimo weyn dadka agtooda kama lihid waayo haddaanad dadka haddaanad adigu qiimo isu yeelin cid kalena ku qiimeyn mayso
qoraaga nuuraddiin faarax waxa uu inoo sheegayaa in filimku noqdo mid bulshadu iska dhex aragto mid deegaan ahaan dabeecad ahaan iyo macno ahaanba ka turjumaya bulshadaas oo qofku ku dhex xasilayo mid bulshada wax macno leh ka gudbinaya wuxuu dib inaga xasuusinaya qodob aan hore usoo sheegnay oo ah in soomaalidu leedahay sheekooyin baddaas ah oo jilis geli kara wuxuu carabka ku adkaynaya in sheekooyinkiisa uu jeclaan lahaa haddii filimo laga dhigi lahaa
markuu ruuxu daawado filin hollywood ah waxaa laga yaabaa inaanu isku xiri karaynin inaanu isaga iska arki karaynin sida anigaba markaan bilaabay wax qoridda waxaan idhi waxaan doonayaa sheekooyin inaan qoro soomaaligu uu iska dhex arki karo gabar baa ii timi maalin annagoo baar fadhina xamar meel shaah laga cabaayo waxay tidhi magacayga waxaa la yidhaahdaa ceebla sheekada aad ka sheekeynaysid buuggaadan aniga igu dhacday sheekadaasoo kale waxay ku tusaysaa marka nolosha dadka soomaalida ah iyo sheeko qoriddii ayaa meel isugu imanaya
Get out! Get out! Get out! Get out!
mudanayaal iyo marweyn gabagabadii een, macalin siciid saalax ayaynu kusoo xidhanaynaa barnaamijkeenna een, waxuu inoo sheegaya muhiimadda ay leedahay inay soomaalidu sheekadeeda sheegto jisho oo soo bandhigto bilicdeeda dhaqankeeda wanaageedeeda iyo dhammaan wax kastoo si sax ah u matalaya bulsho ahaan cidda ay tahay
aad iyo aad bay u leedahay muhiimad weyn in soomaalidu ay soo saaridda filimadeeda iyadu iska waranto iska sheekayso iskiriinka wejigeeda keento warkeeda xaqiiqada ah iyo sheekadeeda ay iyadu sheegto halkii cid kale ka sheegi lahayd